إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaallo lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo askarta la shaqaysa ayaa ka dhacay shabeellaha hoose iyo gobolka baayi dad badan ayaa maanta ka barakacay degmada hodan ee magaalada muqdisho oo ay soo gaareen ciidamo ka mid ah kuwa sida weyn uga soo horjeeda madaxweynaha wakhtiga kororsaday ee dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo mu'asasada alkataib ayaa waxay baahisay qaybta tobanaad oo ah tan ugu dambaysa ee muxaadaraadka tixanaha ee uu jeedinayo sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan kuwa oo looga hadlayo tilmaamaha gabadha muslimadda ah dadka ku dhaqan dhulka n f d ee soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato ayaa waxay wajahayaan barakicin hor leh oo ay ku hayso dowladda kenya iyadoo taageeraysa dad kirishtaan ah oo halkaasi lagu deegaamaynayo xad ka mid a xaduudda allah ayaa waxaa lagu fuliyey degmada jamaama ee walaayadda islaamiga ee jubbooyinka mu'asasada alkataib ayaa waxay baahisay filim lagu soo qaatay tartanka shan iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka ah kaas oo la qabtay sanadkii kun afar boqol iyo afartanka ee hijiriga ciidamada maamulka federaalka ayaa waxa ay weerareen mid ka mid a idaacadaha ka howlgala amaba ku yaala magaalada muqdisho intaa waa qodobadii warku waaweyne dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamada shisheeye ee filiisiinka kule deegaanka arbacow oo ka tirsan ceelasha biyaha oo muqdisho kaabiga ku haysaa dagaal xoog leh ayaa halkaasi ka dhacay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan waxay ka weerareen ciidamada shisheeye dhowr maroo hore ciidamada shisheeye halkaasi jooga waxay la kulmeen weeraro caynkan oo kale ah wixii khasaaraha ee ka dhashay dagaalkii xalay ka dhacay arbacow faahfaahin dheeri kama aynaan helin sidoo kale xalay waxaa dagaal uu ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka maanyafuulka oo magaalada baydhabo ka xiga dhanka daynunay ciidamo halkaasi jooga oo ka tirsan koonfur galbeed ayaa waxaa weeraray ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin diryaanka hubka la isweydaarsanayay ayaa halkaasi laga maqlayay magaalada baydhabo oo goobta iminka la weeraray ay u dhowdahay dhowaanahan kontarooladeeda waxaa ka dhacayay weeraro sidan oo kale ah oo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsanayeen kuwa maamulka koonfur galbeed dad badan ayaa maanta ka barakacay degmada hodan ee magaalada muqdisho oo ay gaareen ciidamo ka mid a kuwa sida weyn uga soo horjeeda madaxweynaha xilka ku mintida ee dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed daahir calisow ayaa warkan faahfaahinaya mucaaradka farmaajo ayaa kusii dhowaanaya villa soomaaliya iyagoo badashay aagagii ay ka deganaayeen nawaaxiga madaxtooyadii hore cabdiqaasim ee magaalada muqdisho ciidamo ay wataan indhacadde saadakjoon iyo saraakiil kale oo horay xilalka looga qaaday ayaa saldhigtay xaafadda siigaale oo ka tirsan degmada hodan siigaale iyo goobaha ka agdhow oo ay isku fidiyeen ciidamada mucaaradka ayaa ah meel istaraatiiji ah oo ugu yaraan ay ku qalqalgelin karaan villa soomaaliya amaba dagaalka ay kusii dabadheerayn karaan farmaajo oo ugu dambayntii go'aansaday inuu weeraro askarta ka soo horjeeda muddo kordhinta dadka ku dhaqan xaafadda siigaale ee degmada hodan ayaa bilaabay inay ka barakacaan guryahooda kadib markii si lama filaan ah ay kaga warheleen ciidamada saraakiisha horkacaysa ciidankan ayaa xalay xilligii saxuurta dadka ku amray inay isaga guuraan siigaale iyagoo ka samaystay dhufaysyo adag qaar kale oo ka mid a dadka ku dhaqan siigaale oo xalay nabad ku seexday ayaa saaka aroortii ku waabariistay oo indhaha ku kala qaaday difaacyo ay samaysteen ciidamada mucaaradka ku ah farmaajo dadkii xaafadihii degnaay holwadaag muxuu ahay darbuunka war meel fiyo malahan wadha ilaa kaaran beledka habaaskiisaa baxoy habaaskiisa marka labada dhinac waxaan u baaqaynaa war waa yaabannahay war dagaal muxuu ma laga bixi karo wallaahi dagaal qof lee ku dhintay qof ma ku noolaado war waxaan siyaasad waa markay wallaahi dhinac ay u dhici weyse ninka dagaalka wado saa ku dhib qabo saakii waxaan mooddaa inay isbeddeshay maaragtay qaabkii iyo magaaladii ayadoo aad mooday in dadkii barkac ay samaynayaan waxaa arkaydaa markii boorku soo dhaafo boorku labaad dad barkaca saaran oo oo barkacaya magaalada qaybo ka mid a markaan soo marnay saaka ugu horeen waxaa qaada horta qofka ugu horreeya qaada waxay ahayd gabar ka barakacaysa een, degmada hodan gaar ahaan een, siigaali marka aan waraystay waxaan ku wara- waxaan ka waraystay maxaa ka qaxaysaa markaa dhaa waxay dhahda saaka tobanka saac ayaa waa wax een, tobanka saac xilliga suxuurta waxaa noo imaadeen ciidamada dowladda ciidamo ka mid ah waxay nagu wargeliyeen inaan isaga guurno xaafadda inta qallaasa xooga ka degaayo magaalada een, intaan soo marnayna caadigeed xaaladeeda inkast inkastoo dhehina qabanayeen een, dad badan oo qaxaya ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa ay tababartay dowladda turkiga ayaa laga soo saaray xerooyinka iyagoo kontaroolo cusub ka samaystay agagaarka madaxtooyada iyo qaybo ka mid ah degmada hodan ee magaalada muqdisho wejiga cusub iyo xaalka muqdisho ee maanta ayaa u muuqda mid ka duwan shalay waxaana magaalada wada jooga laba ciidan oo iska soo horjeeda kuwaas oo xilli kasta la filan karayo inay dagaalamaan xalay ayaa labada ciidan waxa ay ku sigteen inay dagaalamaan markii ciidamada dowladda ay ku dhowaadeen meelaha ay xalay saqdii dhexe ka guureen ciidamada saadiq john iyo indhacadde kuwaas oo difaacayay cabdiraxmaan cabdishakuur si kastaba ha aatee habeenkii xalay muqdisho waxaa ka dhacay banaanbax ballaaran oo looga soo horjeeday farmaajo kaas oo kasoo bilowday degmada kaaraan
ma ogolin muddo gordhin ma ogolin dagaal uu farmaajo horseedaayo farmaaja wakhtigiisu wuu dhammaaday amarna kama qaadan kartaan ciidanka qaybihiisa kala duwan waxaan ku dhahaa maalintuu xilka qabta ilaa ay hadda muurda jidadkaan ku dhalaynaa jidadkaan ku rafaadsanahay maxamed cabdulaahi farmaajo hadduu jawow ka bixi waayo dhiiggeenna dhiiggii dhiigsiis waa noo xalaal reer muqdisho in badan maanta waxay xasuusanayaan intii u dhexaysay laba kun iyo toddobadii ilaa iyo labada kun iyo kow iyo tobankii markaas oo dad badan ay ka barakaceen muqdisho maanta sidii xilligii etoobiyaankii iyo maxaakiimtii berigii qaxi dad ku guuraayo bajaaje iyo gaari dameero iyo oo la qaxiyey oo laga jartay een, muxuu ahaa korontadii biyaha dhufaysan laga qotay agtooda marka waxaan dhihi lahaa dadka shacabka ha loo turo waa dad masaakiin ah dadkan cid wax ma siiso dowlad wax ma siiso mucaarad wax ma siiyaan ayagaa noloshooda ayagaa dabarta haddana meeshii yareedoo wixii yareeda haysteen in laga sii barakiciyey jingidahay ku jireen kuleelka badna oo loo sii qaxiyaa geedo hoostooda waa ayaandar mu'asasada alkataa'ib ayaa waxay baahisay qaybta tobanaad oo ah tan u dambaysa ee muxaadaraadka tixanaha ah ee uu jeedinayo sheekh mahad warsame abo cabdiraxmaan oo looga hadlayo tilmaamaha gabadha muslimadda ah maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
dardaaran guud oo ku wajahan gabdhaha muslimaadka waa xalqada tobanaad muxaadaraadka xanaha ah oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abubcabdiraxmaan oo ka mid ah hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalqadan oo ah tii ugu dambeysay ee tixanaha tilmaamaha gabadha muslimadda iyo kaalinta ay ku leedahay dacwada iyo jihaadka ayuu sheikhu ku soo gudbinayaa dardaaran guud oo ku socda haweenka muslimaadka ah sheekha ayaa ugu horreyn haweenka kula dardaarmay cabsida alleh isagoona kula taliyey inay ku qancaan kaalinta ay kaga aadan yihiin islaamka dardaaranka ugu horeeya ee aan isku dardaarmayno waa cabsida allah iyo akhlaaqda wanaagsan nabiga sala allahu caleyh wasalam ayaa la weydiiyey waxyaabaha ugu badan ee dadka jannada geliya wuxuuna yidhi taqwa allaahi wa xusnu alkhuluq waxa ugu badan ay dadku jannada ku galaan waa taqwada allaah iyo akhlaaqda wanaagsan dardaaranka labaad ean iskula dardaarmayno waa inay gabadha muslimadda ogaato kuna qanacdo kaalinta islaamka ku leedahay ee allah iyo rasuulkiisa u qoondeeyeen aysan hor ordin allah iyo rasuulkiisa allah subxaanah wa tacaala ayaa kala qaybiyey shaqada uu qof walba qaban lahaa ninka ragga ah shaqo ayuu islaamku u xilsaaray gabadha muslimadda ana shaqo ayuu islaamku u xilsaaray haddii shaqooyinkaas ay dadku iskaga dhex darsamaan ama ay dayacaan waxaa dhacaysa in mujtamaca muslimka ah uu ku yimaado dib u dhac sheekh mahad ayaa sidoo kale haweenka kula dardaarmay inay diinta islaamka bartaan gabadha muslimadda waa inay ku dadaasho waxbarashada diinta iyo cilmiga sharciga waana inay barato caqiidada saxan iyo waajibaadku allah ka rabo in badan waxaa dhacday gabdho wilaayaadka islaamka joogi jiray jihaadkana taageeri jiray kadib markii tashwiish lagu furay dhanka kale ka soo jeestay iyaga oo jihaadkii duraya mujaahidiintiin aflagaadaynaya waxaa keenayna waa jahliga ka haysta caqiidada iyo aqoonyarida ka haysatay fahamka diinka marka gabadhu ma ahan inay isku hadlayso sheekh ama ninkeeda laakiin waa inay iyadu si shaksi ah wax u barato siday isaga difaacdo shubahaadka imtixaanada adduunyadana ay kaga gudubto ugu dambeyn sheekha ayaa dardaaran guud u jeediyey mujaahidiinta kaasoo ku aadan wanaajinta haweenka muslimaadka ah waxaan kula dardaarmaynaa wiilasheenna iyo walaalaheenna mujaahidiinta ah inay wanaajiyaan la dhaqan gabdhaha walaalahooda waa inay ogaadaan in hooyooyinka muslimaadka iyo gabdhaha mujaahidiinta ay ku aadan yihiin dhufays adag iyo kaalin culus waa kuwa guryaha ka warqaba waa kuwa carruurta korinaya waa kuwa ducada iyo sadaqada iyo waxtarka mujaahidiinta la garab taagan waa kuwa allah dartiis ugu sabraya diyaaradaha cadow cabsida xanuunada iyo cidlada waa kuwa soo saaraya jiilalka cusub ee laga filayo inay islaamka qurbada ka saaraan ummaddana cisigeeda u soo celiyaan muqadasaadkoodana u xoreeyaan sidaas awgeed waxaana laga rabaa in hawshay hayaan aan uga mahad celinno ku tixgelinno xaqoodana u ogaanno khayrka ku boorinno dhibka ugu dulqaadanno
sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan ayaa soo gebagabeeyey muxaadaraadka tixanaha ah ee ku socda haweenka waxaana dhammaan muxaadaraadkan ka faa'iidaystay haweenka muslimaadka ah
dadka ku dhaqan dhulka soomaaliyeed ee n f d ee kenya ay gumaysato ayaa waxay wajahayaan barakicin hor leh oo ay ku hayso dowladda kenya iyada oo taageeraysa dad kirishtaan ah oo halkaa lagu deegaamaynayo maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya dowladda kenya ayaa barakicin iyo bab hor leh ku haysa dadka ku nool dhulka soomaaliyeed ee n f d oo ay kenya xooga ku haysato dadka karishtaanka ah ee dowladda kenya horey ugu deegaamaysay dhulka n f d ayaa bilaabay inay isku fidiyaan halkaasi iyagoo dhulal hor leh ka boobaya ama ka xoogaya dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan halkaasi waxaa cabasho xoogan kasoo yeeraysa dadka laga barakicinaya dhulkooda qaar ka mid ah dadka laga xoogayo meelihii ay deganaayeen ayaa sheegay in dowladda kenya ay xoog ku maquuninayso iyagoo xusay in horey loosoo barakiciyey haddana meelihii ay soo degeen looga daba yimid dhulkii asagahay oo labaatan iyo dhowr sano aan deganahay in nala dhahay kakaca shalay nala soo dejiyey nin kontarogti lagu soo siiyey saligaan xiraa dhahaya ninkii dood badanaan la marnay waa guuri alaabtiis waa qaatay nalamana daynin ilaa hadda weli wax kelimadaho noola soo qaaday oon xoog aheenna ma jirto waxaa ka horraysa marka meesha aan deganahay in meelo badan nagala soo kiciyey meelaha nagala soo kiciyey ay lambar kow ka tahay solota house meesha hadda ay ku taalla oo xoolaha lagu qalo waxaa ku xigta jawaakaali saddex waxaa ku xigta burkaan lafaha meesha u dambaysay marka waa halkan hore meelaan u aadnana ma naqaanno intaasna waa nala soo eryahay marka annaga waxaan codsanaynaa dowladda inay naga dhaafto xoogga dowladda koontiga xoogga naga dhaafto dowladda kenya iyo etoobiya oo ah dalal aan derisnahay ayaa soomaaliya oo dal muslim ah kusoo qaaday duulaan dhaqaale mid dhuleed iyo mid diimeed intaba xadka mid a xaduudda allah ayaa lagu fuliyey degmada jamaame ee walaayada jubbooyinka maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya waxaa maxkamadda degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka la horkeenay nin lagu soo eedeeyey fal kufsi ah fagaaro weyn oo ku yaala degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne aada u fara badan kuwaas oo usoo daawasho tegay xukunka lagu fulinayay ninkan mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu horeyn sharaxaya eedda loo soo jeediyey ninkan maxkamadda shareecada islaamka ee degmada jamaame waxaa dacwad horkeensatay xaliima muxiyidiin cadaabe sagaal iyo labaatanka bisha siddeedaad kun afar boqol laba iyo afartanka oo dacweynaysa maxamed maxamuud cabdulaahi kuna dacweynaysa inuu u geystay falkufsi ah maxamed maxamuud cabdulaahi waxay ku tiraahday waa i kufsaday wuxuuna igu kufsaday meel u dhaxaysa warbaldoos iyo magaalada jamaame kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay maxamed maxamuud cabdulaahi kufsiga ay ku soo eedaysay xaliima muxiidiin cadaabe inuu ka jawaabo wuxuuna ku jawaabay waa run anaa kufsaday waana u galmooday kadib maxkamadda waxay weyddiisay inuu guur soo maray iyo sinada xaaranimadeeda wuxuu ku jawaabay guur ma soo marin waan ogahay inay sinadu xaaraan tahay balse waxaa igu qaaday naf iyo shayddaan intaasi kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu fuliyey ninkan isagoona u cuskaday nusuus sharci ah xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay ku xukuntay maxamed maxamuud cabdulaahi inuu bixiyo gabadha uu kufsaday maharul miselkeeda oo ah afar boqol oo doolar ah laba in lagu dhufto boqol ulood saddex in sannad la musaafuriyo xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday iqraar waxaana loo cuskaday maraajicdan والدليل قوله تعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم رواه مسلم وبالله التوفيق wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca xukunno ka mid ah xuduudda allah tan iyo markii la hirgeliyey isku xukunka kitaabka allah iyo ku dhaqanka shareecada islaamka taas oo dowlado badan ay u diidan yihiin ummadda soomaaliyeed muasasada alkataib ayaa waxay baahisay filim lagu soo qaatay tartanka shan iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka ah kaas oo la qabtay sanadkii kun afar boqol iyo afartankii ee hijriga sakriye cumar ayaa faahfaahinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري من عثراتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي قرآني نبض حياتي mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta labaad muuqaalada taxanaha ah ee silsiladda khutuufu shareeca qaybta tartanka qur-aanka kariimka ee dhacday sanadkii kun afar boqol iyo afartanka hijiriyada iyadoona qaybta isdaarkan lagu soo gudbiyey tartan dhex maray ardayda wax ka barata madaarista qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta aad daawanaysa isdaarkan xiisaha badan ay baahisay mu'asasada alkataib ayaa waxaa kuu muuqanayo arday si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka muuqato haybadda qur-aanka kariimka kaas oo lagu madalsan yahay inuu ka qabsoomo tartankan u dhexeeya ardayda wax ka barata madaarista ku yaala wilaayaadka islaamiga ah filimka ayaa inta uu socdo waxaa lagu soo qaadanayaa kelimad uu jeediya sheekh khaalid al xuseynaan taas oo ku saabsan fadliga uu leeyahay qur-aanka kariimka iyo ehelkiisa
هم مقدمون في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فهم يقدمون في الصلاة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله أما في الآخرة فكذلك هم مقدمون في الآخرة فينبغي علينا أيها الأحباب الكرام أن نحاسب أنفسنا محاسبة دقيقة على كل آية نمر بها ونقرأها ونتدبرها ونتأملها حتى نكون كذلك الجيل والرعيل الأول الفريد
intaas kadib waxaa si toos ah loo gudagalayaa tartanka iyadoona ugu dambeyntii la abaalmarinayo ardayda kaalmaha hore ka galay tartanka ardayga ugu horeeya ee kaalinta koowaad ka galay tartanka ayaa waxaa lagu magacaabaa maxamed xasan macalin waxaana uu u tartamayaa wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool ardayga labaad ee isna ku guulaystay kaalinta labaad ee tartanka ayaa waxaa lagu magacaabaa maxamed deekh ibraahim cabdi kaas oo isna u tartamaya wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool halka kaalinta saddexaad ee tartanka ah uu ku guulaystay arday lagu magacaabo axmed cabdisalaam kaas oo u tartamayay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sidoo kale waxaa abaalmarinta laga simay dhammaan ka qaybgalayaasha tartanka قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين تنافس بين الصحاب في حفظ آيات deeq ibraahim cabdi walaayadan ku soodan bahay bukol tumishan juusa ka tartamaay إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا تنافس بين الصحاب xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qabataa tartanka u dhexeeya ardayda wax ka barata madaarista qur-aanka kariimka ee ku yaala wilaayaadka islaamiga ah marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan ciidamada maamulka dowladda federaalka ayaa waxay weerareen mid ka mid a idaacadaha ku yaala magaalada muqdisho idaacadda mustaqbal ayaa saakay aroortii waxaa gudaha u galay ciidamo hubaysan oo ka tirsan dowladda federaalka ah war qoraal oo idaacaddu ay internetka soo dhigtay waxa ay ku sheegtay in qalabkii ay ku shaqaynayeen qaar la jijebiyey qaarna ciidamadu ay qaateen waxay sheegeen in weriyaasha qaarkood la jir dilay arrintaas ayay sheegtay idaacaddu inay aad uga xun tahay islamarkaasina aysan filaynin waxay dalbatay in laga hor qaado ciidamo hubaysan oo ilinka idaacadda la dhigay kuwaas oo aysan war ka haynin shaqada ay qaban doonaan waxa ay noqon doonto walaac xoogle ayaa haysta warbaahinta magaalada muqdisho xilli xaaladdu ay ku cakiran tahay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo wakhtiga kororsaday islamarkaasina muqdisho ay ka dhacayaan mudaharaadyo asiga looga soo horjeedo ciidamo ka soo horjeedana ay la dagaalameen ciidamadiisa xilligan warbaahintu waxay tebinaysaa warar badan oo madaxweynaha xilka ku mintidaya iyo saaxiibadii ay dhibsa karaan taa ayayna suuragal tahay in ay qayb ka tahay sababta loo soo weeraray idaacadda warkii oo dhegaystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga inta